Koreydha markii maalmo ugu lahadhaafiya degmooyinka mira dhacay oo hoskoya waa degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa haleeshay laba beelood oo meelasay ka dagaalameen kaasoo u sajaysadaya khasaare shir duwan ah iyadoona lagu guuleysaday in xabad joojin iyo is afgarad la dhaxdhigaa goobta gogolada ka haleesaya iyo beelaguun iyo weliba goobro ku hayaya gudoomiyaha gobolka hiiraan saraakiil ciidanka amniga iyo madaxda shir duwan ee safarka nabadda ku weheliyay iyadoona kulamo gaar la qaadeen beelo walaalo oo hurgufta ka dhex martay iyadoona isla kaseen in maamulka magtiyo lanshal qaadaa ugu horreyn odayaalka dhaqanka ee lamada dhinacyo hadha waayeen guulo oo go-aanka la deeriya wax lagu farxaa ma leh ninkii walaalkiis la dilo oo u soo aaraho cadaabow siyaasada maahane wax ajiri iyo xasanaadow ka gelaa ma leh waxaan ugu baaqayaa dadka daafaha jira oo labadan beeloodoo dawladdu ku dhex jirto ah labada bilood markay dhammaato isdila ma dhahayno isnabadgeliya weligiin dawladu nama soo dhexgelin mid waxna kala sida nama soo dhexgelin hadda ka hor tan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inayna soo dhex ay wax noo kala qabtaan
labadaas beelood ee dariska ee walaalka hirshabeelle ah maamulkii xukumay oo ay ka amar qaadan jireen oo mas-uuliyiinta ahda maanta ku soo baxay amnigii ayagaa la wareegay waxay dhaheen ilaahay idamkii xaquuqaadka aad isku leedihiin haddou uu jiro qolada qoraxsabanya hadduu jiro qolada bariba annagaa dabaanad qaadnay muddadaas annagaa qaadnay laba biloodoo muddaha la qabsaday xaquuqdaas ciddii leh nin walbay tahay in la kala xaq siiyo xaqa dad waxaa iska leh shakhsiyaada oo ama mataqaanaa ninkii ninka dhalay ah ama mataqaanaa ninkii agoonta ka dhintay ah waxaan rabnaa dadka shacabka ah oo na dhegaysanaya inaan u sheegno walaalayaalow dhib waxaa noogu filan intii hore oo aad samayseen waxaan idin leennahay ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa dhib damba hau laabanina nin walbow ninkii garabkaaga haddaad dishaa sii cadow meeshaan kuu taagan yahay adigana uuna ogow berri in laguu soo socdo waxaan leennahay mid damba hau noqonina kii horena ka toobad keena ilaahay ka baqa intaasaan dadweynahana rabnaa inaan dhahno
dhibaatadii maalin dhoweyto ka dhacday meeshaan dhacdadii agagaarka matabaan degma matabaan waxaa soo dhex galay ilaahaygii weynaay oo joojiyey iyo ciidamada dawladda federaalka kuwa buliiska kuwa nabad sugidda waa ku mahadsan yihiin ijir iyo xasanaad intii kaqbishan allah ka siiyo gudoomiyaha gobolka hiiranga muuse salaada oo uu saahiiri heliiskun asilin roojiya dhiiga dadka walaalo oo deedahayo oo guulla ku deeriya in wax halkan laga dhaqangeliyey oo laysla gartay oo muddada lixdanka cisho ah oo halkan aan dib isugu soo noqon doonno si aan wax kastoo ah oo halkan labada beelood isku qabaan aan u dhammayno cid kasta inay kaalinteeda ka geysato cidda taleefonka soo dirayso qurbaha joogto cidda magaalada joogto cidda miyiga joogto si kasto iyo yani nuuc kasta oo kaalin yani ammaankaas qayb looga qaadan karo in yani dadkaasi ay wada degaan doogga wada daaqaan iyo nimcada ilaahay insha allah tacaala saasaan ka codsanaynaa una soo jeedinaynaa runtii ma aqbali karaan mana qabato in gadaashooda iyo yani dadkii dadkaas ka dhashay gadaashooda laga bilaabo xabad yani xasilooni daro laga bilaabo lagu jeediyo indhahooda dagaal sokeeyo oo dad walaala oo dirisa ah waxaan rabnaa oon rabaa inaan halkan uga faa'idaysto oon farriin u diro qof kasta oo ku sugan deegaanadan oo qori haysto